sare waa mahadsan tahay xaalad dadka baar dheere runtii waa xaalad yar adag dadkii dee daadadka ay saameeyeen oo daafaha magaalada u qaxay oo biyihii dee kasoo barakacay weli culays kuu jiraa annagana dee waa dadaalayna annaga qeybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha deegaanka howlgala sidoo kale dowladda lafteeda waxyaala gargaar ah oo naga soo gaaraa jiro marka aduu weli xaaladda waa o kale maahan waa weli waa adagta xaaladda dadka maxaa idinka soo gaaray dowladda dowladda waxaa naga soo gaaray xogow raashin ah iyo dhar wax noocaas ah marka wax dee dadka ku filan maaha laakin dee dowladdu way dadaaleysaa oo hay-adda gargaarka iyo xildhibaanada deegaanka kasoo jeeda way dadaalayaan maanta aan kula hadla ilaa saddex diyaaradood oo raashin sidaa yimid sidoo kale waxaa hore noogu yimid afar diyaaradood oo hore kuwo kale aan sugayno oo dee insha allah noola sheegana way jiraan marka waxyaalahaas baa naga soo gaaray dowladda waa welina waana garab taagan si noo sheegeen waxaad bal iiga warantaa dadka barakacay jira koob ahaan ma ku ogaateen dadku barakacay way badan yihiin dee waa ganacsiga iyo xagga marka la dheego dee ganacsiga magaalada colays badan baa gaarxoogta oo haysaa oo ganacsiga magaalada boqolkiiba sideetan biyihii baa la tegey laakiin dee dadka caadiga ah oo barakacay guryahooda ka barakacay ilaa tobankiiyo kow kun oo qoys dad lagu qiyaasay ee hadda barakacay oo guryahooda ka barakacay xaggee ku sugan yihiin dadkaas dadku waxay ku sugan yihiin daafaha magaalada dee meelaha biyaha aysan gaarin oo kore oo mata xaaradaha kore sidoo kale dadka qaraabadooda ah oo meelaha biyaha aysan gaarin degenna qaarku baa ku barakacay kaaman barakac oo magaalada u yiilay oo horay oo u yiilay dad sidoo kale ku biiraa jiro marka adugu waa meelaha unbaa lagu maaraynaya hadda hal meel joog ma jiraan laakiin sidaas oo sida qaraabadooda qaar la degay oo moogtaha ku qaxay iyo qaar daafaha magaalada iska banaanada jooga oo dee aan hoy haysan iyo kuwo kaaman barakac oo iska banaan lafteeda la mid ah oo dadkii abaarta soo kaxay dad ku biirana way jiraan koob iyo toban kun oo qof ayaad ii sheegtay inay ku barakaceen fatahaadda iyo daadadka ka dhacay baardheere marka waa tiro aada u badan dadkaasi bal nolosha ay ku nool yihiin iyo xaalkooda siduu yahay haddaad nooga waranto koob iyo tobanka kun oo qoys oo caruur leh oo haween leh oo waayeel leh oo nooc walba leh xaaladda ay ku nool yihiin dee waa dareemi kartaa dad wixii alla waxay haysteen haddii hooy ay tahay haddii dhar tahay haddii gobol tahay haddii ay raashin tahay haddii oo wax kasta oo dadka ay haysteen oo dadka ay ku noolaayeen gacantooday ka baxeen carruurtii unbaa meeshaa lagala baxay marka dee maalmo kooban baan hadda joognaa gargaarkan soo gaarin waa dareemi kartaa wax ku filan maahayn dadkaas laakiin waa iska xaalada runtii oo meelaha xitaa dadka ay joogaan qaarkeed biyo ma lahan oo biyaha meelaha biigelinta ay gaartay maahan oo togogii biyaha dee meelo ka fog bay degeen iyo marka meelihii biyaha la marin lahaa tubooyinka ay ku jireen marka koronto ma lahan hoy ma lahan cunno ma lahan marka runtii sahare dadka xaalad adag bay isaga jiraan oo ilaahay usakira annagana waan dadaalayna waxaan gaarsiin karna waan gaarsiinaynaa laakiin xaalado adag oo moogta aad u dhan badan bay ku jiraan waayahay maamulkiina baardheere iyo guud ahaan gobolka gado maxaad u qabateen dadkaasi ka sokow hay-adaha arraxma ay ka mid tahay iyo dowladda federaalka ama qurba joogta waxay usoo direen annaga dee dadkii dhibaatada dee ku dul dhacday oo dadkii dee dhibaatada ay gaartay madaxda u ahaabaan bannaay oo dee waxaana qof korkii biyo kama hakado oo dadka ay isu kulmadaan waa dadka deegaanka dowladda waxyaalaha ay hayso aan siin oo maamulku hayo marka annaga degma ahaan wixii waxa wax alla waxaan tari karna waaba taraynaa oo saacad saacad iyo daqiiqdaqiiqad baa dadka oola joognaa qaybaha kale oo gobolka wax gurmadaho naga soo gaaray waxaa ka jira degmada luuq oo lacag toban kun oo doolar ah noo soo dirtay oo ay ugu tala gashay dadkii dadka ay ka dhinteen ilaa kow kow iyo labaatan qof oo moogtaan ku waxyeelay biyahaas dadkooda ay ku dhinteen marka ha la gaarsiiyay ayagana waa gaarsiinay laakiin gobolka qaybihiisa kale wax gurmad oo aan ka hayna ma jiraan buundo ayaa dhisme ay ku socota gudaha magaalada ka hor inta daadadka aysan imaanin iyo roobabka webiga saameynta ku yeeshay buundada ayada ahayd xaalkeeda halkuu marayaa haatan buundada iyada uu dhismaha ku socdo oo boqolkiiba sideetan sidaan isleeyahay la dhamaystiray oo in dee la habeeyo oo jidadkii buundada la bixiyo oo si fiican loo soo ciid bixiyo oo nartay iyo roybka yimid saameyn buu ku yeeshay oo toggii dhexdiisa dee ku tiilay oo togga ayaa lasaga gudbi rabay marka yarteed dhibaataa gaartay oo agaarkeeda o dhan biyihii baa dee qoday marka hadda dib baan oo aabulnay oo hay-adda raxma oo horay door muhiim ah ooga qaadatay buundada dhismaheeda guddi horumarin degmada oo moogta gacanta ku hayay buundada iyo maamulka degmada odaasha dhaqanka deegaanka waan ka shirnay in buundada moogta aan dib u bilowno sida ugu dhaqsiyaha badan injineeraan keennay ilaa saaka hoosaan ku jirnay marka inaan dib u bilowno aan qorsheynanaa waxaa sidoo kale aan insha allahu tacaala isagana arnaa inaan bilowno toga magaalada dhibaateeyey oo yaraa markii hore oo biyaha dee imaanayn ay ka xajmi weynaayeen in isagana ballaaran aan ku samayno dadka degan oo moogtahay xaafadaha ah oo tog kusoo dhawaana meeshaan ka saarno oo meelo kale aan dejinno togaa ballaaran aan ku samayno ilaa moogtahay toban kilomitr aan moogtahay fogeyno geesahana u ballaarno ilaa saddex boqol oo mitr ilaa afar boqol oo mitr aan geesaha geyno aan wadnaa marka insha allahu tacaala labadaas sadda qodob baa noogu muhiimsan dee gurmudkan kalodka loo samayna wuu iska socdaa laakiin buundada iyo toga in aan wax ka qabana hadda noo qorshaysan annagoo iskaashanayno qeybaha kala duwan ee bulshada duulaayra